farxii maxamed cilmi oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ayaa sameysatay fursad ganacsi taas oo ah in ay sameyso macmacaanka noocyadiisa kala duwan sida sambuuska lilifooga bijiyaha iyo kackaca iyadoo shaqadan ka maareysa nolosha reerkeeda farxiye maxamed cilmi ayaa macmacaankan ay sameyso waxaa ka iibsada bulshada magaalada beledweyne iyadoona ku iibisa gurigeeda hortiisa farxiye maxamed oo la hadashay warbaahinta ayaa ka warbixisay caqabadaha ay kala kulanta ganacsigan iyo sida ay nolosheeda kaga maareyso sambuuska waxaan oobiyaa toban sinti toban iyo shan sinti hadbase u kala waaweyn yahay burkana sidoo kaleenta waa toban toban sinti kackaca bajiyaha waxaasoo dhan aan ka shaqaysta aan ka iibiyaa maalin basi waa maalin boqol maalin sideetan maalin konton maalintaan u yaraa maalin basi aan u sameeyaa guriga iyo iradiisaan ku iibiyaa galabtii aan la fadhiistaa waxaana iga iibsada dadka xaafadda iyo ilmaha iskoolaha laga soo deeyo afar saaca subaxnimaan bilaabaa sideed saac ee bar aan howshiisa bagaa ilaa galabtiin maqribka waa iibsadaa sagaal saacan bilaaba ciyaalkaygaa i cuno waxna dadka dariska ahaa iga qaadaanoo daynaan iga qaato hadhow lacagta ii keeno alxamdulilah inta nagu filan toban ilaa shan ilaa sideed maalinba sow kuugu baxo aan ka helnaa aqabo waa jiraan haa maalinoo sidaa rabta kuu noqomaa maalin waa kuu baxa waa fiican yahay maalin khasaaraad kala kulmi maalinba si waaye marna waaba kaa gubanaaba khasaaro wa waxaa iga iibsado haweenka xaafadaha degan ilmaha yaryar aa iga iibsado toban sinti soddon sinti labaatan sinti qof walba awoogdiis waxuu rabaan loo xiraa shaqo kalama qabto sambuuska iyo bajiyaha iyo burka laga ganacsadaa qadhi badan maaha aniga waa ii fududahay subaxii afar saaca hawshayda galaa waxayga jarjartaa sideed saac ee barna waa ka baxaa sagaal saacna gadashadiisaan banaanka ugu baxaa waa ii fududaha aniga sagaal saacaan banaanka la fadhiistaa ilaa hal saaca habeennimo a kasoo xarooda waxaa fariina usoo jeedin lahaa haweenka inaysa fadhin ay shaqaystaan midii sambuus duba karto midii qudaar gada karto midii dhar iyo ganacsi kale inta heli karto awoodo inuu qof walba wuxuu qabsan karo uu ka shaqaysto fadhi lama fadhiyo ha shaqaystaano iise fadhin waa ku faraxsanahay waana ku qanacsanahay waa shaqo fiican oo jawi degan ah anoo aqaana arko oo iskaga sameynao iskaga dhex jiro kadibna waa ka shaqaysanay inaa ka shaqaysta kusoo dhacda marka waa
haween badan oo ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa fursad shaqo ka abuurtay ka ganacsiga macmacaanka